maalinta dhiigbiyowga adduunka iyo weliba landabaaldegayo tomiyo afarta juun lamada kun labaatan iyo afarta w h o iyo bulshooyinka adduunka oo dhan iyo weliba markaa ku midoobi doonana duluucda labaatan sana dabaaldegowka biyowka dhiiga halkudhiga sanadkan iyo weliba la kaxusaaya sanad guuridii labaatanaad ee ha ku wareegatay markii dhiiganka deeqoobka iyo kuweelatay nololo bukaanada welina markaasi iyo adeegsiyaase fursad laka muujiyowa mahanaga dhiiga weliba kabaaqase ficilka dhiirigelinta shakhsiyaad badan siyo markaasi iyo hanka biirana dhaqdhaqaaqa caalamiga ee kadeeqoobka dhiiga kushiboobka dhiiga qof bukaan iyo weliba door muhiim ee ku dhiilase daryeelka caafimaadka iyadoona ku faa-iideysadayana bukaanada hawajahan xaalado nafsadiyo halisgeliyowa kashibowka dhiig iyo weliba kacaabiyaasi bukaanada inuu nooladana waqti dheer iyo nolol tayo sare leh maalinta caalamiga ee dhiigbiyowka adduunka iyo weliba markaa asaasay ururka caafimaadka adduunka w h o sanadii lamada kun iyo afartii si kordhan qaada wacyiga ka saabsan muhiimada kadeeqoobka dhiiga badbaadada iyo in la mahnaga deeqbixiyaasha dhiiga iskaa waalan qabsay dhiigiyoon kaga deeqeen adduunka oo dhana doctor daahir xasan macalin oo kumid ah saraakiisha wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed soomaaliya iyo weliba usoo ku waramaaya ka wasaaradaha maalintan weli aan ku dheganta iyo guud ahaan qorshayaalka wasaaradda sidii lan heli lahaye bangila ka keediya dhiiga iyo sidii u maarayayana baahida dhiigyari mararka qaar hawajahaasa bukaanada marka dhiig bixin la yidhaahdo ama sadaqadeynta dhiiga marka laga hadlaayo hor sadaqo marka la yidhaahdo waxa weye sida aslanba sida shareecada islaamka u taqaano maa yataqarabu ilallaha leh wax ilaahay loogu dhawaado waay marka maalintaa oo la xusayo oo afar iyo tobanka juun ay tahay ka wasaarad caafimaad koonfur galbeed ahaan waxay nooga dhigan tahay maalin aada u weyn ay nooga dhigan tahay waana maalin la rabo in bulshada lagu baraarujiyo lagu wacyigeliyo si loo helo yacni badbaadada nafta aadanaha tusaale ahaan oo kale hadda annaga ka wasaarad caafimaad ahaan right now hadda bangi dhiiga oo magaranaysaa inoo furan ma jirto laakiin under process wey waa wax magaranaysaa yani inoo soo socda oo baryahanba hawshoodii lahaayo insha allahu juunta juunteeda waxaanu rajaynaynaa in magaranaysaa yani blood bank oo center ah inaan yeelano hadduu ilaaha idhaahdo oo bulshada taas ay ka kaabi doonto waxyaaba fara badan ay ka kaabi doonto gudoomiyaha ururka yaboha dhiiga koonfur galbeed soomaaliya maxamed cabdiqaadir isaaq iyo weliba uusuna ku waramaaya ka urur ahaan doorka iyo ka dhiilahayana sidii markaasi bulshada iyoon iska deeqi lahayna markii kooyta baahi dhiiga ururkana dooror libaax leh ama kaalin weyn ayaa ku dhiile deegaanada koonfur galbeed ee guud ahaan gaar ahaan baydhabo ini yani dadka dhiiglaan dhamadan ama dhiiglishoba door muhiim ee ku ciyaare kow mayba urur ka suubiyey waleerow community mobilization wacyigelin mayba seedanahe goobaha bulshada niska kuhees jaamacado mayba seedanahe iskuulaadka ardayda dhalinyarada rogan mayla wacyigelin ka suubiyaan maylana dadka dhiig halshuba nafad badbaadiyoy ilan hordhaantii dad oo isbitaaladana majara balad banga makee dhiig majara unu markuumay suubiyaan wacyigelin dadka inan ajiibaan maasha allah saasoo kale mayba suubiyaan waleero blood campaign blood campaign suubiyaan ujeedoon uu suubiyaan meetaha no dadamay jare ardayda markuunu wacyigeliyaan dadamay jare nooc soo dhiigshoon kasaan dadna kasaan laakiin dadkan kasaano wacaan iyo wacaan walbaare nooc dhiig shee la ogaade si dhiigig badan lanshibo marka doorkaas iyo wallamid ayaa ururkiyaba hodhiig ku qaadaday si dhiig langhada waxaana ku mid ah bulshada magaalada baydhabo horey inka deeqan dhiigshow iyo weliba iyoona ku hadalayn dareen showka eeden maalintan iyo wali inku dhiganta iyo sida muhiimigata in dadka dhiig iyo niska deeqana iyada handhawaay maalinta geekae waa maalin taariikh ee xusid mudan maalin oo nafla badbaadiyaay hooyooyinkii iyo dhalaankii iyo dadkii qaliinka ka jaray ee la badbaadiyaay waataan ilaahay leeyo wama naxyaaha fakana maaxyanaasa jamiica lanki halna badbaadi walimid yaala umutana badbaadi bukaan ka deegi ilaa shan bukaan amalan ka deegi marnooy ka shaway isbitaal yunay saddex mar marnooy ka shaway tahay hosbitaal mar kalmay ka shaway bayhaw marka mar intaakas shan mar aa shawey haddana diyaar aan haydana show dhiiga insha allah inkastoo aan dumar ahaa badana dadkan iraahan dumar badan ayaba xaalal badan maraas markoyaba birood maraasa oo aada qabta markoyaba mule markoyaba nutrition baahanbo aada bilwalba bahaasa markuu hal mar camal aan shawey jar oo si xaaji maxamed sane oo kumid ah culummada magaalada baydhabo ayaa dhanshay weliba uusa ku waramaaye wala diinta islaamka iyo kunqabta in dhiigga markaasi la naskayabooha ama la naska deeqa in lis caawiyo diinta islaamka eed iyo eed iyo eed iyo eed yeen qabta ilaahay subxaanahu watacaala meeray qur-aanshii tacaawanu cala albiri wataqwa qof jirano mariid ahoo dhiig an baahan naftiis gohahayte nafta eh, in la badbaadiye yo horta islaamka qaba haddii lan dhibaato haysata ada aragdo geeki markan la dilahay ama dhiig daraadiis layban dhimadahay ini ada kaalmayto dhiig ada unmiirto biyo ada siido baad ada siida tacaawanuu cala albiri waataqwa walaa tacaawanuu cala alithmi walcudwaani ha galaasa